duqa degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa dhagaxdhigay dhismaha xarunta hay-adda bisha cas ee magaalada gaalkacyo munaasabada dhagaxdhigan ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada gaalkacyo xubno ka socday hay-adda bisha cas iyo waxgarad cabdulaahi fagaaro oo ku hadlayay magaca hay-adaha bisha cas iyo i c r c ayaa ka waramaya ahmiyadda xaruntan in aan helnay dhul ay dowladda hoosena siisay iyo odayaasha deegaanka iyo dadka bulshadu halkaasna maanta ay nooga suurtagashaan dhagax dhigno halkan waxaan ka samayn doonaa xafiis urur leeyahay ururka bisha cas ee soomaaliyeed xafiiskaasoo loogu adeegi doono bulshada deegaanka gaalkacyo iyo deegaanada ku heeraarsan shaqooyinka aas leenahay waa ku qaban doontaan insha allah waxaa ka mid noqon doona gargaarka degdega fada adeegyada kale ee arrimaha bini'aadantinimada ururka bisha cas soomaaliyeed uu ka shaqeeyo horena waa uga shaqayn jirnay deegaanka laakiin hadda meel aan fadhiisanno oo ku shaqayno oo aan ka duulnaa heli doonnaa insha allah qaar ka mid a waxgaradka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen adeegyada hay-adda bisha cas cas ee soomaaliyeed iyo qolooyinkii kaleoo ka taageerahaya waxaan leenahay khayr badan allah inku siiyo saa u shaqayseen meeshaan baahi weyn baa loo qabay ama ha noqoto xagga ambalaasyada ama ha noqoto maadaama odayaasha bulshada aan nahay xagga qolada naafada maaragtay dhaqaacdinteeda iyo haaladeeda lala socdo dhib badan bay ku qabeen aadista xagga iyo maaragtay xiriirka dheer marka waa uga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan aad iyo aad u soo dhoweeyo u ammaano xarunta bisha cas halkan ay ku yeelanayso aad baan u soo dhoweynaynaa degmada gaalkacyo dhinka galmudug xafiiska ah ururada bulshada ay u shaqaynaysay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ururka kale s r c oo aad iyo aad uga garab siinaysa iyadana dhammaan waan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa sheegay in dadaal xoogan lagu bixiyey helista adeegyada hay-adda bisha cas ururka bisha cas soomaaliyeed wuxuu noo yahay lafdhabar aad baan ugu faraxsanaa saaka ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilahi rabbialcaalamiin sidaas si la mid ah waajibna saaran ba ahayd bulshada iyo ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka isku duuba dhulka inaan bixinno wax weyn bay noo tahay markastana annaga waxaan u taagna contribution aan ku darno tallaabo kasta horumarin laga qabano magaalada gaalkacyo kaliya inaan gacanta hoorsanno arrintaas oo ka soo gudubno ilahi baa ku mahadsan maskaxdeenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna intaba inaan ku taageerno baa runtii u taagnayn hay-adda bishacas ururka bishacas shaqo aad u ballaaran oo muhiima oo runtii ambalaasta iyo adeegeeda iyo dhakhaatiirta saaran arrintaas waa wax runtii ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan gaalkacyo idil iyo mudugoo idil puntland iyo galmudug gaar ahaan runtii intii ay shaqaynaysay wixii aan kala kulannay waa wax aad iyo aad u qiimo weyn sidoo kale saaxiibada i c r c uu nagala joogo saaxiibkii xasan oo runtii ayaguna la ogyahay adeegga qiimaha leh ee bulshada ay u hayaan xaruntan ayaa loogu adeegi doonaa shacabka degmada gaalkacyo oo aan helin muddaba adeegyadii hay-adda bisha cas